xafladani ayaa ujeedkeedu ahaa mid lagu maamuusayay toban sano guuridii kasoo wareegatay markii la asaasay macadka rajo oo ah macad lagu barto culumta caafimaadka kombyuutarka iyo xirfadaha gacanta laga sameeyo ku dhowaad ilaa iyo sideed dufcadood ayaa ka aflaxday xarumaha macadka kuwaasi oo bartay culumta kala duwan ee uu bixiyo macadka rajo ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha macadka iyo qaar ka mid ah mucalimiinta kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyey marxaladaha kala duwan uu soo maray macadkan iyo heerka haatan uu taagan yahay macadka rajo maalinta la bilaabay ilaa maanta waxaa kasoo wareewatay sagaal sannadood maanta ay tahay sanadkiisii tobanaad midaasna waxay u gaar tahay ama u sugnaatay maad allah subxaanahu watacaala maanta sidaa darteed waxaan leeyahay waa maalintii maadnaqa loona maadnaqoay allah subxaanahu watacaala sidoo kale allah subxaanahu watacaala ka sugo iyo cid walba soo aas-aastay macadka rajo waxaanu leeyahay waa maasantiin kulligiina sidoo kale cid walba kasoo qayb qaadatay waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maalinta idin wacnaato
dabaaldegani mase sanad guuradani ma aha keliya sanad guuro keliya ma aha waa xus mase xusuus waaye kaasoo muujinayo in hool badan iyo horumar badan iyo himilooyin badan iyo rajooyin badan oo loo rumeeyey ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda macadka rajo siduu u yahay iskuulkeena mise macadkeena u yahay rajo ayaan rabnaa inaan arday welibo soomaaliyeed aan ka dhaweyno rajadiisa maanta waxay u tahay maalin weyn xus leh mahadnaq leh reenreen leh aanan la ilaabi karin waa maalintii la aas-aasay macadkan intaasoo yacni farac leh intaasoo wax laga bartay arday arday arday intaan ka badan waxay ka barteen marka waxaan idin leenahay sanad guuro wacan
dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee magaalada tani juar maxamed abuukar cali iyo agaasimaha waxda horumarinta reermiiga cabiire maxamed cali rajo waxaan ka mid ahaa ardaydii koowaad dufcadii koowaad waxaan qayb ka ahaa ardaydii lagu bilaabay city f m city f m markii bilaabanayso waxaan ahayn wariyaala raadinayni oo gobolkan ma leehayn wariyaal waxaan qayb ka noqonay in maalintii koowaad aan ku bilaabana city f m ee ku taalay hantwadaag caruur organic oo cabdilcagi meshiisko qaybta horeysa ku leedahay waxaan ahayn waa arday ka kooban afar arday qayb ka ahayn afar arday oo yani rabta inay saxaafadda barato walow aakhirkii inoo hirgeli weysa inaan wada dhammayno qaar inaga naga mid ah un ila dhammaysay shahaadadii ka qaadatay maanta oo ah maalintii loo jooga toban sano maanta jirsatay waxaan qayb ka ahaa markii usoo guuraysay qaybtan xafladda hadda meesha ay degan tahay waxaan qayb ka ahaa markaa waxaa joogay jaamacada dhiray oo muqdisho waxaa ahayn boorkii koowaad ee loo sameeyo reja academy waxaa ahaa qofkii soo qayb ka ahaa in boorkaas maanta la sameeyo oo rejo oo degan tahay ilaa hadda meesha degan tahay rajina marka waxaan rajaynaynaa in intaa in ka badan ay gaarto
saddex sano oo horeeto waxaa ahaa anoo arday ah aan ka qaybgeli jiray maanta way igaga duwan tahay maalmihii hore koos anoo mas-uula ah iskuulkeygii maanta sanadguuladiisii tobnaad aan ka qaybgalayaa taasna mahadnida ay u sugnaato waaye waxaa waa bogaadinayaa maanta sanadguuradoodii tobnaad iskuulkaana intaa xog ogaal ku ahay waa iskuul maaragtay ay ku diirsadeen dhalinyarada rejohar marka mar kaleentana waa bogaadinayaa inay farac labaad ay ka yeesheen maadaay waxaa rajeynaynaa insha allah inay guud ahaan dowladda hirshabelle oo dhan xarumo ka samaystaan ugu dambeyn waxaa khudbadaha soo gabagabeeyey wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta hirshabelle xildhibaan cumar maxamed soomare waxa uuna bogaadiyey howlaha uu qabanayo macadka rajo ee ku aadan horumarinta arrimaha bulshada hogaaminimadiisa inay rajo xumo ay gasho maadaama rajo ay dufcaddii tobnaad ay tahay waxaan u kala saaraynaa dhowr qeybood oo bahda raja dabcan ay ka qalijibiyeen waa raja frontiris raja academic schoolis iyo rajo qolada ka shaqeynaysa iyaga decorationka decorationka laftirkiisa in la bartaa muhiim ku dhowaad ilaa iyo sideed dufcadood ayaa ka aflaxday xarumaha macadka kuwaasi oo bartay culumta kala duwan ee uu bixiyo macadka rajo